وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد halkan caasimadda dowlad goboleedka galmudug maanta oo taariikhdu tahay siddeed iyo tobanka bisha labaad labada kun siddeed iyo tobanka waxaa ka furmahaya shir looga hadlahayo arrimaha amniga kaasoo ay ka hadli doonaan falaqayna doonaan guddiga amniga maamulka galmudug ee ka kooban qaybaha kala gedisan ee maamulka isaguna yimaadeen caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ka ay uga hadli doonaan amniga maanta ay haysato galmudug inteeda badanna ay xor tahay sidii loo sii adkayn lahaa inta yartaahoo shabaabku ay ka joogaanna loo xorayn lahaa ay uga hadli doonaan arrimahaas amniga sidoo kaleeto waxaan rajaynaynaa maadaama shirkaani uu yahay shir ka dhashay shirkii lagu qabtay caasimadda qaranka soomaaliyeed ee muqdisho ee dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu ay ka soo qayb galeen maadaama uu la xidhiiro amnigii looga hadlay caasimadda haddana looga hadlahayo caasimadaha maamul goboleedyada caasimaddaanina ay tahay caasimaddii galmudug guddigani waa guddigii loo soo saaray inuu ka hadlo arrimaha amniga iyo waxyaabaha amniga looga baahan yahay amnigu u dhibaatoon yahay in lagu sugo haddii ay tahay qolo la kaashanaya sida beesha caalamka oo kale amisom oo kaleeto oo soomaaliya dadaal dheeraada ku bixisay ciidamadii afrika matalahayay ah soomaaliya gacan weyn ka siiyeen la dagaalanka shabaab iyo sida loo sugi lahaa amniga runtii galmudugna aad iyo aad ay baahi u qabto in beesha caalamka qaybahooda kala gedisan ciidamada amisom ee jooga in la taageero la gacan siiyo laguna gacan siiyo inay xoraystaan inta shabaab uu ka joogo galmudug adkaystaanna amniga intayda badan ay haysato maadaama aan intaas uga dhibaatoonahay oon uga baahannahay amisom inayna gacan siiyaan waxa weeye wixii ay qabteenna waa ku ammaanaynaa oo soomaaliya ay u qabteen shacabka ay badbaadiyeen waa ku ammaanaynaa waxaan kaloo yacni aad iyo aad ugu boorinaynaa inay soomaaliya oo dhan ku fidaan oo gacan siiyaan la dagaalanka shabaab ay ka gacan siiyaan waa jiraan maamullo badan oo shabaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka nabadgeliyay intooda badan sida maamulkeenna galmudug oo kale oo deegaamadoodu inta badan ay xor tahay amnina ay tahay inta yartaahoo soo hartana waa inta aan leennahay waa in nalaka gacan siiyaahoo gacansiin dhab ah nalaka gacan siiyaa haddii ay noqoto gacansiin afka ah waa midda shabaab uu ku bulaalo yani uu ku joogo oo uu ku nool yahay marka gacansiin dhabah iyadana waa uga baahannaa beesha caalamka iyo ciidamada amisooma jooga aad iyo aad ayaana ugu ammaanaynaa wanaagga iyo sharafka iyo qiimaha ay u hayaan soomaalida shacabkeeda iyo sida soomaalidu ula shaqaynayso sidoo kaleeto aad iyo aad waxaan u mahad celinaynaa dowladda federaalka soomaaliyaan u mahad celinaynaa dadaalka dheeraadka ay ku bixinayso maamul goboleedyada iyo kulankooda iyo wadajirkooda waayo wadajirkoodu waa soomaali wadajirkeeda wey marka sida ay wadajirka maamullada iyo dowladdii federaalka isxoogaysiga ay samaynahayaan oo ay maalanba wada shaqaynahayaan ayadaasna aad iyo aadaan ugu faraxsannahay aad iyo aadaanna u soo dhowaynaynaa annakoo weliba anigoo yacni aad iyo aad ku hadlahaya magacii madaxweynaheenna axmed ducaale xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo maamulka codkiisii anigoo ku hadlahaya aad iyo aadaan u soo dhowaynaynaa maamullada kaleeto oo soomaaliya ka jira sidoo kaleeto horena waan ugu sheegnay haddana waan u sheegaynaa in ay eh, maamulkan galmudug oo mar dhow muwaafaqada ilaahay siiyey in ay gacan ka geystaan sidii yacni dadaal dheeraad ah hore ay ugu kicin lahaayeen shabaabna ay iska xorayn lahaayeen horu kaca aan sheegayno waxyaabaha ugu weyn oo aan dalbaynaa waxa weeye walaalaha cadaabka shabaab hoostooda jooga in nalala xoreeyo haddiiba inkastoo maamul goboleedyada gobolkooda ayba naga dhib badan yihiino iyaka laftooda dhibaato badan shabaabka xaggiisa ay ka haysato annaka lafteennuna waxaan ka reebnaa waa ugu deeqaynaa haddii alla idmo ama tale iyo tusaale nuuc walbay noqotaba marka shirkan aad u qiimaha badan leh ee guddiga amnigu maanta halkan uu u fadhiyo waxaan aad iyo aad ugu boorinaynaa guddiga amniga in ay wixii tala soo jeedin ah xagga amniga ay diyaariyaan wixii maalanba sugidda nabadgelyada wixii su-aalaha loo soo diyaariyey ka jawaabiddooda ah ee waxyaabahaasoo dhan inay diyaariyaan oo muddo kooban ay ku diyaariyaan waqtigu waa qaali marka wax qaaliyaha la siiyaa waqtiga amnigu marka waa qaali waqtigiinna inaad siidaan oo aad maalan ba yacni waqtigiinnuna ou noqdo midaad ku xisaabtantaan taasna waa idinku boorinayaa waxaan leenahay dhammaantiin jazaakum allahu khayra aljazaa shirkuna sidaas ayuu noogu firan yahay waxaana rajaynaynaa midho yacni macaan badanoo maamul goboleedyadoo dhan ay yidhaahdaan war xaggee ka soo baxeen soomaaliya yacni ay noqoto miday ku najaxdo ayaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan marka midhihiinna waan sugaynaa biidni illaahi alkariim shirkuna sidaas ayuu noogu furan yahay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh maxamed adigo aad u mahadsan meeqa maalin ayuu shirka soconayaa sii qorshuuya
Ee, muddo kooban uu soconayaa ilaa saddex maalmood ee, ayuu soconayaa biidni illaahi alkariim haddii waqti ka yar uu noogu dhammaadana waqtigeenna waxaan waxaan ku buuxsanaynaa meelaha faraaqa aan ku buuxsanaynaa biidni illaahi alkariim